Saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa muujiyay walaac sii kordhaya oo ku saabsan kororka kiisaska coronavirus iyo isbitaalada la dhigo nabaaska ugu horrayntii dadkii deegaan ee Entlala. Saraakiisha ayaa sheegtay inay ka welwelsan yihiin kororka tartiib tartiib ah ee dadka qaba cudurka ee akhriga isbitaalka la dhigo, iyagoo caadadii saaraya qaybaha dadweynaha (COVID-19) iyada kiisaska coronavirus ayaa kor u kaceen guud ahaan gobolka Iowa iyo guud ahaan dalka. Khubarada caafimaadku waxay si aad ah ugu walaacsan yihiin bishii soo socotay Iowa State Fair, taasoo keeni doonta in ka badan hal milyan oo qof Des Moines. Kuwo badan ayaa ka imaan doona gobollada leh heerar tallaal oo hooseeya iyo baahsanaanta cudurka. Saraakiisha ayaa dadka ka dareengeliyay inay is tallaalaan, laakiin Iowa ee baarlamaanka iyo aqlabiyadda Jamhuuriyadda Iowa ayaa ka horjeestay dowladda hoose inay soo rogaan shuruucda tallaalka ama maaskaro, sidaa darteed ma jiri doonaan xadiin cid ka soo qayb geli doonta carwada toban iyo kowdeeda maalmood ee bilaabmaysa Agoosto toban iyo labadeeda. Dhacdada ugu weyn ee sanadaha ee Iowa waxay timaadaa iyada oo ay jiraan shirar waaweyn oo ka dhacaya waddanka oo dhan oo ay ku jiraan gobollada oo la kulma infekshanno badan oo fayras ah sabab la xiriira heerarka tallaalka oo hooseeya iyo kala duwanaanshaha Delta. Guddoomiyeyaasha saddexda gobol ee Siouxland oo dhan waxay dillaaceen ogeysiisyo CDC tallaaladii, iyagoo ku booriyay dadkii la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin labadaba inay xirtaan maaskaro sababtoo ah kiisaska sii kordhaya ee COVID-19. CDC waxay kaloo kula talineysay carruurta iskuulada dhigata inay xirtaan maaskaro da'yartu. In ka badan labaatan xubnood oo ku tirsan ilaalada gobolka Iowa ayaa dib ugu soo laabtay Iowa kadib markii ay laba toddobaad ku qaateen xadka Mareykanka iyo Mexico. Saraakiisha Iowa waxay ka soo sheegeen doorar taageero ay u helayeen saraakiisha Texas, iyaga oo soo siiyay qayd intii ay ku jiraan Rwanda iyo ku caawinta baahiyaha bani'aadantinimo ee xaduudaha.